wallaahi dareenkeenna waa wax aad iyo aadaan u faraxsannahay waa ka dareemaysaa dadka inta dad nagala soo qaybgalay iyo farxadda ay dareensan yihiin dad badan weligeen aaminsanaa in aan rayn karno marka alxamdulilaah ilaahay dacooyinkoodii aa noo aqbalay shaqadii dheereed aan soo galnayne ilaahay ma nagu gacan seerin ilhaan ma sahlana in qof soomaali ah oo haddana muslina uu dalkan maraykanka weliba qaxootinimo ku yimid inuu ka guulaysto haweenay muddo intaasoo sanaha kursigaa ku fadhisay maxaa kuu suurogeliya guushaa inaad gaarto
waxaa noo suurtageliyey waan dadaalka aan galnay waxaan kambeynka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeenna degmadeenna sigisti b degan fursad u helaan in codkooda buuxo ay dhiibtaan marka maynan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno waxaan ka shaqaynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa codadka loo midayn lahaa shaqadaasaytini weligeed shaqa la qabtay ma aha marka sidaas keliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay waa gartay dabcan waan ogahay waa daalan tahay wakhti fara badanaad maantana soo jeeday si kooban haddaad iigu sheegto dad fara badani waxay leeyihiin inkastoo aad guulaysatay haddana dhinacyo fara badan ayaa kula tartamayey oo waxaad u baahan tahay dadkii kaa soo horjeeda laftooda inaad soo jiidato tallaabada hadda kuu dambaysa aad qaadayso si dadka aad iskugu soo dhawayso maxay noqonaysaa
tallaabada aan qaadayna waxay tahay in dadkii aana taageerin aan fursad aan u qaadano aan la hadalno aan la weydiisanno codkooda in annaga ayna taageeraan waxaan ognahay dadka badankood inay walaalaheenna yihiin ehelkeenna yihiin dariskeenna yihiin marka mayna nooga codaynin xumaan waxay nooga codeeyeen qof kaleeta iyaga aaminsanaayeen waxaanna waa democracy marka waxaan leeyahay iyagana waad mahadsantihiin inta aad ka qayb qaadateen oo codkiina aad dhiibateen haddana waxaan rajaynayaa novembar markii doorashada ugu dambaysta ay dhacayso taageero buuxda inaan ka wada helo
waxyaabaha aad kuu qorshaysan ee ilhaan ee aad doorashada ku gashay ee aad jeceshahay haddii kuu suura gasho inaad guulaysato novembar aad jeceshahay inaad qabato maxaa kamid taas insha allah mar kaleetaan soo bandhigaynaa
ilhaan aad baad u mahadsan tahay adiga iyo taageerayaashaada guushan aad gaarteen waxaan idiin rajaynayaa inay noqoto mid wanaagsan oo sii bararta aad baad mahadsantahay waa mahadsantahay waa tahay waxaa kaloo dhinaca iga taagan gabdho iyo wiilal dadkii ka mid ahaa taageeraya ilhaan bal marka hore magacaaga ii sheeg xabsa muuse nuux xabsa gabar baa tahay soomaaliyeed in gabar kale oo soomaaliyeed ay guulaysato soo arkaysaa wow it's amazing aw ma filanayn waa guul micnaha waan filanaya guusha laakiin it's amazing i was like overwhelmed waan ooya xataa because of waxa waaye gabar muslim ah madow ah soomaali ah inay heerkas caawa gaarto waa history